magacaygu waa ibraahim aadan oo ku nool xagadheer qaxootiga xagadheer ah haddii qaxootiga la deegaameeyo waan soo dhaweynayn aniga hadda kula hadlayn qaxootina waanaan keeyaanna waanahay hadda markii qaxootiga uu soo dega halkanaa deganaa kibaanana ma haysto dadkii hadda ber hore faraha laga bixiyaana farihiina nooma imaanin qaxootiga hadda macnaha nin mid haaya mid kale ku gaara moogtahay tii horaa ma la'na hadda qaxootiga in macnaha la soo dhaweeyo hadda deegaan laga dhiga macnaha dantaaba ku jirtaaba isku noolnahay dad isku dhex nool baanahay hadda qaxooti ka mid imaanay annagana marka aad baan usoo dhaweynayna xildhibaankaas haddii uu saa ku baaqa aad baan usoo dhaweyn lahay insha allah waxaa la yidhaahani xasan barre waxaan deganaa qaxootiga xagardheer aniga diyaaru mihi maxaa koosgareeyey waxaan lii siin karin oo lii sharciyeyn karin arrin rasmintayaan ka sugaayo yo-an yo-an saar waxaan uga sugayaa aniga waxaan ku aami weyna kaarkay kanada sweden danemark maraykan inaan ku aadaan ku ruujo weyna maxaa koosgareeye sharci kiin waxaan u rabin ani aana diyaar waan maalinkan soo baxay inaan kaarkayga ku baxan ku rajo weynaa buufisaan ku rajo weynaa caruur agoon ayaan heestaa soomaaliya ma aadi karo labada dhan dhan unbay raacayaan sooma diyaar umiyihi inaan qaxootiyan ku sii noolaadana diyaar umiyihi waxaan jeclahay hadduu ilaahay yidhaahdo ilaahay idinkiisa aan ka sugayaa nolol kale oo tan ka fiican inaan carruurteyda la kaashto iyo anise aarna waxaan ku rajo weynaa inay na siiso noo dedejiso wax alla waxay noo hayso
cabdi jaamac ismaaciil weeye aad baan idiin salaamayaa mudarahaan maqlay oo ku yidhi dadkan qaxootiga hala deegaameeyana waan salaamayaa laakiin mar kasta xilligii doorashadu socoto unbaa mudanayaashu boqooyi beri ama yidhaahdaan mataqaanaa dadka hala deegaameeyo maalintaas kursiga uu helo wixii ka dambeeyana wax sharqana oo damba ma maqlo dowladda kenya oo dhan ama xildhibaanada kenya oo dhan waxaan ka codsanaynaa iyo dowladda iyo madaxweynaha soo baxa labadaba in la deegaameeyo dadkan la deegaameeyo soddon iyo kow sanaanu joognaa meeshaan ciyaalkii ciyaal bay ku dhaleen kuwii ku dhashay baa ciyaal kale ku dhalay dadkii baannu isfahnay waxaannu mataqaanaa doonaynaa in la deegaameeyo baannu codsanaynaa codsi baannu ku bixinaynaa oo si rasmiya dee laga dhabeeyo sheekadaa sheeka xariirkaa annu aragna sheeka xariirka in laga dhameeyo baanu aad u danaynaynaa aad baanu u danaynaynaa waana soo dhowaynaynaa gobolku inay mooshin geeyaan kuwa kalena waaba noo codaynayaan maxaa jira firfircoonida soomaalida dadka nairobi joogaa laga arkay halkan waa laga arkay dadkii deegaanka xataa waan ugu tababarteenoo dhaqdhaqaaqi iyo shaqadii waa barnay waxaannu codsanaynaa mataqaanaa in mataqaanaa kuwaani ay geeyaan gobolka waqooyi bari ay geeyaan mataqaanaa si aannu gobollada kale u gaarsiinno ilbaxnimada xataa gobolka waqooyi bari gobollada kale dadka gobolkaani waa ka firfircoon yihin firfircoonida inaan gobollada kale gaarsiinno kenyada dhawn kala gaarsiinno ayaannu doonaynaa marka annaga kenya iyo soomaaliya daris baan nahay walaalaanahay waan isku dhownahay marka waxaa weeye halkan xildhibaan joogana waa hadduu afkaa yidhi waan ku mahadsan yahay waayo dawladdu kenya wayna soo dhoweysay waan ku ilmo dhallay waa waxbaan ku barannay sharciina waa rabnaa waa doonaa sharciinaan helno